mahmahayadii cutubka toban iyo labaad ku alla kii edbinta jecelu aqoon buu jecel yahay laakiinse kii canaanta necebu waa doqon rabbigu ninka wanaagsan raalli buu ka ahaan doonaa laakiinse qaayinka wuu xukumi doonaa ninna shar kuma dhismi doono laakiinse kuwa xaqa ah xididkooda weligiis lama dhaqaajin doono naagtii tolmuunu waxay ninkeeda u tahay taaj laakiinse tii ceebaley ahu waa sida qurun isaga lafaha kaga jira kuwa xaqa ah fikiradoodu waa quman yihiin laakiinse kuwa sharka leh taladoodu waa khiyaano kuwa sharka leh ereyadoodu waa gabbasho ay u gabbadaan si ay dhiig u daadiyaan laakiinse kuwa quman afkooda ayaa samata bixin doona kuwa sharka leh waa la afgembiyaa oo mar dambena lama arki doono laakiinse kuwa xaqa ah gurigoodu waa sii taagnaan doonaa nin waxaa loogu bogi doonaa sida xigmaddiisu tahay laakiinse kii qalbigiisu qalloocan yahay waa la quursan doonaa kii la fududaysado oo midiidin lahu waa ka wanaagsan yahay kii isweyneeya oo cunto u baahan nin xaq ahu waa u turaa neefkiisa laakiinse kuwa sharka leh naxdintoodu waa naxariis la'aan oo keliya kii dhulkiisa beertaa cunto badan buu ka dhergi doonaa laakiinse kii wax matarayaal raacaa waa garaad daran yahay kan sharka lahu wuxuu damcaa dabinka xumaanfalayaasha laakiinse xididka kuwa xaqa ahu miruu dhalaa kan sharka leh waxa u dabin ah xadgudubka bushumihiisa laakiinse kan xaqa ahu dhibaatada wuu ka bixi doonaa nin wuxuu wanaag kaga dhergi doonaa midhaha afkiisa oo nin walbana waxa gacmihiisu sameeyaan ayaa loo abaalgudi doonaa nacaska jidkiisu waa la quman yahay isaga laakiinse kii caqli lahu taladuu maqlaa nacaska xanaaqiisa haddiiba waa la gartaa laakiinse ninkii miyir lahu ceebtuu qariyaa kii runta ku hadlaa wuxuu muujiyaa xaqnimada laakiinse markhaatiga beenta ahu wuxuu muujiyaa khiyaanada waxaa jira mid u hadla sida seef wax mudaysa laakiinse kan caqliga leh carabkiisu waa caafimaad buushintii runta sheegtaa weligeed buu way sii taagnaan doontaa laakiinse carabkii beenta sheegaa daqiiqad buu joogaa kuwa sharka ku fikera qalbigooda khiyaanaa ku jirta laakiinse taliyayaasha nabaddu farxad bay leeyihiin sharna kan xaqa ah ku dhici maayo laakiinse kuwa shar kale xumaan baa ka buuxsami doonta bushimaha beenta sheega rabbigu wuu karhaa laakiinse kuwa runta ku shaqeeya wuu ku farxaa ninkii miyir lahu aqoontuu qariyaa laakiinse qalbiga nacasyadu wuxuu naadiyaa nacasnimo kuwa dadaalaa gacantoodu wax bay xukumi doontaa laakiinse caajisiinta howl baa la saari doonaa ninkii caloolxumo gashaa wuu soo gotaa laakiinse erey wanaagsanu waa ka farxiyaa isaga kan xaqa ahu deriskiisuu hanuuniyaa laakiinse kuwa shar kale jidkoodu wuu ambiyaa iyaga ninkii caajis ahu ma dubto wuxuu soo ugaarsaday laakiinse ninkii dadaalaa maalkiisu waa qaali jidka xaqnimada nolol baa taal oo waddadeedana dhimasho kuma jirto